axaadiista badan ay leeyihiinna noocan weeye oo ibnu cabaas oo kale axaadiistiisu hadday kun ay aada ugaba ziyaadsan tahay dee haddana axaadiista samaac meeshii ay jirto kolley aad bay taa ugaba yartay walow aanay jirin dee siday bacd alusuuliyiin yidhaahaan waaba sida khazali kitaabkiisana almustasfa iyo ciddii kale dee qowlkiisa sooba naqlisay oo axaadiista uu rasuulka kaa maqlayba u afar baa mustasfaha khazali kuba qoran oo kale de qolooyin kaleo bal muxadisiin ahaana waxaabay sheegteen sagaal iyo inuu rasuulka ilaahay kaba maqlay kolley labada qowlba waa iska yar baciid xafnu xajarna meel fatxulbaari kamida waa mujaladka kolley abwaab alxashir un bal isagoo xadiis qabanaya oo xadiiskaa ku xambaaraya axaadiistii rasuulka ilaahi u kaba maqlay kuwan laguba tirinaya ayaa wuxuu sheegaa markuu tatabucay axaadiista weliba xasan ama saxiixa une bal samaac meeshii taala ama samaac meeshii uu kuba sugnaa ilaa fartameeyey inuu gaadhsiiyey iyadoo waxyaalo kaleo intaa ka badanoo dee iyadna lagu tirinayo in idraaki meeshii iyo inuu haleeli u joogay ay jirto calaa kulli xaalin axaadiistan dee inteeda badan waa axaadiistii uu asxaabtii kale kaba warinaya dee iyaguna rag badan oo kalena waa la midba oo markaa arrinkani waa arrin jira oo aada iyo aada u badanba wey daba waxaa iyada aan loo celinaynaa ilcile gaaliban waa fi lgaalibi waa inta badan yaxsulu waa xasilayaaoo xadiidkan uu saxaabigani warinaya wuxuu dee kaba warinayaa oo dee uu yahay ciddan uu riday can saxaabiyi saxaabi kale asxaabtuna dhammaan waa wada cuduul qaalib buu yidhi dee naadiran kol waa la arkaa in aan saxaabi ahayn inuu wax kaba wariyo laakiin hadday taa kaba wariyaan in aan saxaabi ahayn xadiis marfuucana uu kaba warinayo way caddeeyaan waxyaalaha ay kaba wariyeenna waxaa inta badan u badanba ama akhbaarta israa'iiliyaadka ahayd iyo xikaayaad iyo mawquufaad axaadiis marfuuca wixii saxaabi taabici ka wariyay taabicigaasna saxaabi kale kasii warinaya way jirtaaye laakiin ma badna kolley noocaasna xaafid alciraaqi baa aada ugu cinaayooday oo kitaabkiisan uu muqadimada ibnu salaax adigu uu ku leeyahay nukadka ama taqyiid walidaax nukadkiisa xaggaa taqyiid walidaax axaadiistii meelaha kutubtan dhow inoogaba sugnayd ama jirtay inteedii badnayd uu soo ururiyaa waana wax la arki karo ilaa labaatan xadiiso dee saxaabiyiintu wariyey taabici ka wariyey taabicigaasna saxaabi uu ka wariyey oo barhkood saxiixa ay kuba sugan yihiin ayuu halkaa markuu meelahan ka hadlay halkan ka hadlayo ayuu soo dhigtaa si loogaba faa'iidaysto kollay hortiina khadiib ayaa iyadoo nooc min riwaayat alakaabir can ilasaakir ay noqonaysa inoo dambaysa hortii juz alifay noocyada uu kuba ururiyo juskaasna waxaa dib bal markaa waxa weeye iyadoo juz damba uu alifay uu asal u ahaa xaafid ibnu xajar baa dib u qoray jus uu leeyahay oo iminkana madbuuca lana taxqiijiyey oo lagu magacaabo nusratu saamiciin fii ma rawaahu saxaabatu can itaabiciin oo isaguna walow aanu deeyn san uu xafn alciraaqi sheekhiisu axaadiista dhammaan naskeedii usoo naqliyey aanu usoo wada naqlin haddana wuxuu u dhiganayaa taabici oo markaa fulan intuu dhigtay sida maalan uweysulqarani buu ku bilaabaa uu yidhaha uweysulqarani rawaa canhu cumar markaasuu barhkood sheegaa meeli waxyaalihii uu kaba wariyey haddana sidaasuu kolba fulaan intuu dhigto ayuu odhanayaa rawaa canhu fulaan oo bal way jiraan waxoogaa aan ahayn akhbaar israa'iiliyaad aan xikaayaad iyo mawquufaad ahayn oo axaadiis marfuuca oo nin taabici saxaabi taabici uu ka wariyay taabicigaasna saxaabi kale laakiin waa umuuro tirsan umuuro kooban iyaguna way caddeeyaan laakiin wixii kale taa aan ahayn dee waa umuurahan ay saxaabo kale un kaba wariyeen almunqadicu walmucdal markaa xagga hoose masale wax yar buu yar kordhiyayoo labada sadara ugu dambeeya waa istisnaa suuradan laga soo reebayo oo ah halku nacam nacamtu waa listidraaka man uxdira ila اnabiyi salى اllahu عalيه wasalam gayra mumayizin ka cubaydاllahi bni cadiy bn اlkhiyaala o ka moxamed bn abi bakrin الsidiiq famursalahum gayru maqbulin kama qaalahu fi fatxi اlmuqiis buli wuxuu leeyahay suuray ka soo reebeenoo asxaabtii iyagu rasuulkii ilaahay waxay dee aragti wax lagu tilmaamo un iyagu saxaabinimo loogu xukumay macnaa intay aada u yaraayeen iyagoon garashaba lahayn rasuulkii ilaahay waqtiyadii ay dhasheen dadkoodii ay u keeneen si dee da-digooda ama caadadoodu ay ahayd inay rasuulka carruurta yaryar litaxnik oo litabriik ay uguba keenaan bal taas haddaba dee iyagu aan caqliyeysan arrinkuna uu ahaa un ixdaarkaas iyagoo yaryar la keenay kuwa walow xaggan ru'yadan rasuulkii ilaahay iyo taas asxaabtii laguma tirinayo saxaabi xagga ama asxaabtii ay kaba yihiin laakiin xagga riwaayada dee dadkii taabiciinta ahaa ee waaweynaa unbay la mid yihiin bal kuwaas baaba ka da-weynaa taabiciintii waaweyn oo riwaayadooda xukumkii taabiciinta ay leedoo mursalkoodu kan imika la leeya waa xujo ama waa maqbuul iyagu maaho waayo iyagu inta badan dad kaleo taabiciinna waxaway kaba wariyaan amsiladayna siiyana maxamed ibn abibakrin asidiiq rasuulka ilaahay waxaa loo keenay xajatulwadaac markii maalintii ay soo baxeen oo dalxulayfo la joogo ayay habeenkii halkaas ay ku umushay asmaa bintu cays oo maalintii madiine laga soo baxay un xajkiina loo soo baxay xajatulwadaac markaasaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh loo keenay waaba inta cubaydillah ibn cadiy ibn khiyaarna walow nin ay dee bal ay isku yar khilaafsan yihin uu yahay xagga da-diisu intay ahayd dee barhkood baa yidhaah waa dadka waa iyaguna kolley lama hayo isaga kan waan garanaynaa in loo keenay in loo keenay kanma ogine laakiin waa si guuduun dee caadadooda ahaydna caruurtooda yaryar u keenaan rasuulka ilaahay waana nin quraysha waana nin reer maka ah bal markaa taas baa caade ay eegeenune laakiin ixdaar saasa oo cibaaradan ha kaba cabiree laakiin ixdaar saasoo imika tan la hayaa iyada ma jirto xafnu xajarna wixii ugu weynaayo laba yimi kitaabkiisa nukat waa inay ahayd in iyaga dhaqan u ahayd ama caado u ahayd inay rasuulka ilaahay carruurtooda yaryar u keenaan oo markaa jaanibkaas ayuu kaga tiriyey maaha walow halkan cibaaradan ay dhacday malaa dee kolleyna waana cibaaradii fatxulmuqiidkan uu kasoo naqlinayo dhacday xafnu ciraaqina isagu wuxuu yidhahaaba dee lama soo naqlin in rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh u arkay dee barhkood baana laakiin yidhaahaa aabihii cadiy ibn lkhiyaar beder baa lagu dilay isagoo gaala hadday taasi dhacdo sidaa buu nucaym yidhi dee nin mumayisuu noqonayay waqtigii rasuulka fatxumaka iyobaabuu mumayis ahaa barhkoodna waxay ka dhigaan aabihii inuu muslimatulfatxi yahay oo dabaqadii nimankii fatxumaka ayay kuba tiriyaan iyada taasna waa suurtagal markaa da-daas inuu kaba yaraayo laakiin kolley waa nin macruufa waxaana saxiixa bukhaari kuba sugan iyadoo cusmaan ibnu cafaan arrin uuguba yimi khaasatan markii khilaafkii iyo waxyaalihii soo baxeen oo uu islahaaba baldee yarwaane oo kale waan ay inuuguba yimi ay inuu kuba yidhi waxaan filayaa dee atiyadiina waa ahayn ayuu inuu u yimi oo uu ku yidhi cusmaan ibnu cafaan bukhaari bay ku sugan tahay rasuulka ilaahay miyaad soo gaadhay may buu ihi marka haddii aan imika halkan laguba tiriyo saxaabadaha yaryar inuu yahay taasna saxiixa bukhaari ay nooguba sugan tahay soo xaafin xajar fatxulbaari ku yidhaha waxay ku xambaarnaanaysaa uun idraagan uu anfiyayee cumar cusmaanna weydiiyey inay ahayd idraag tamyiis oo isagoo wax kala garanayo wax ka xafidi karo wax ka naqlin kara inuu rasuulka ilaahay sooba gaadhay oo dee kaama soo gaadhin oo isagaaba yidhi laakiin cilmigiisii dee waxaa hablaha gashaan timaa en guryahooda kaba soo bixine muxajabaadka iyagaba gaadhay cilmi ahaa ee gaadhay cilmigii rasuulkuma qarsoona buu leeyay ayaa soo gaadhay laakiin idraagiisan isaga naftiisaaba anfiyey bal waa ninkan cubaydullah ibnu cadiyin adigoo cibaaradan waxa yari jiraan almunqadicu walmucdalu munqadicii iyo mucdalkii ayuu mabxaskiisii kani yahay waa inuu israaciyo labadaba dee waxaa ka dhexeeya un saqd raawi sanadkii uu kaba dhacayo inuu yahay waxa saqd raawin laysa bصaxaabi munqadican yudcى calى الصawaabi min mawdicin awlaa wa minhu rajulu shaykh wanaxwuhu wada lmucawalu ka wuxu uhi saqd raawin raawi kiisa dhacsan manaa waa dhicid raawi uu dhaco oo uu sanadkii kaba dhaco raawigaasoo laysa bصaxaabiy صaxaabi aan ahayn yudcaa waxaa lagu magacaabaya munqadican munqadic baa lagu magacaabaya saqdiga ama dhicitaanka raawi sanadkii uu kaba dhacaan saxaabian waayo hadduu saxaabi dhacsan yahay ama dee adigu taabicigii un uu kor yeelo kaa mursal inuu yahay baynu soo maray markaa walow inqidaaca halkaasba uu jiro magacan inqidaac dee san kitaabkeela horaba kusoo maray uu yahay magaca dee luqaan markaynu eegno dhicid kastoo sanadka mee wuxuun ay kaba dhaceen laftii shamlinaya uu yahay luqa ahaan haddana si ay u kala yari duwaan mid kastaaba ama magac kastaaba nooc gaara oo gooni ahaan loo xadayn karo uu noqdo ayay san uguba xadeeyeen dee intooda badaniye saxaabi kol haddaanu ahayn saqdigaas meel kaloo sanadkii ka mida un raawi uu ka dhaco waxaa lagu magacaabayaa munqadic cala sawaab taas weyn sawaaun kaana dalika min mawdicin haddaba halkan ay wax ka dhaceen mawdic keliya ha ahaado oo awla ama ma ahaanin baaba oo haddii dee laba meelood ay wax ka dhacaan laakiin aanay isku xiginuun hadday isku xigaan magac kaluu yeelan doona haddii alla idhaaho labadii ay isku xigaan laba meelood intay wax ka dhacaan ama wax ka badan meelba ruux kaba dhaco aanay xidhiidhsanayn oonani isku xigin iyadana munqadici waa la odhan haddii meel keliya ay wax ka dhacaan oo qabla saxaabi una ihnaa iyadana munqadici waa la odhanaya muhimku inuu qabla saxaabi noqdo haddii uu saxaabiga dee halkiisii yahay mursal baynu soo aragnay haddii uu ruux ka batana oo laakiin uu isku xigana taasna magac kaluu yeelanayaa bal kaas baa munqadic la yidhaha waana qowlkoodii kolley mashhuurka ahaa ee keenayeyna in anwaacdan ay kala soocmaan xaafidka ibnu cabdilbari iyo qolooyin kalena si aan bayqooniyaba kusoo aragnay waxay kuba tacriifideen kitaabkii kale baaciska iyana inooguba sugnaa iyo kuwii kaleba ay ku tacriifiyeen un sanadkiisa xadiidkii ay wax ka dhacaan oo wax shaamil ay ka dhigeenoo anwaacdii saqdigo dhani ay hoos imanayso luqadana taas baa u dhow oo xagga luqada taas baa u dhow ee tani waa isticmaalkii sii u badnayd xagga istilaaxa wasaaqidu raawin raawikiisa dhacsan macnaha raawi dhicitaankii undhaho iska masarkii iskaga laqbayso kaasoo laysa lisaxaabiy saxaabi aan ahayn raawigan dhacay ee sanadkii meel kamida dhacay yudcaa waxaa lagu magacaabayaa munqadican munqadic baa lagu magacaabaya cala asawaabi qowlka sawaabka ah min mowdicin sawaa-un kaana saaqidu kan dhacsani ahaaya min mowdica ma saqdigaasi min mowdicin meel keliya oo awdee raawi kaba dhacay meeshaasoo un qabla saxaabi ah awla ama ma ahaaninaaboo meelihii ay tacadudu ayn dee intay bataan oo laba meelood iyo wax ka badan ay wax ka dhacaan laakiin bishardi cadami tawaali wey inaan meel kastaba halka iyagoo aan isku xigin kuwaasi waxa dhacsana meeshii aanu ruux kaba badnaynun munqadic baa la odhanaya marka wuxuu uhi wa minhu waxaa kamida munqadican rajulun qowl raawiga raawiga qowlkiisii odhanaya can rajulin ama akhbaranaa rajulun shaykhun iyo qowlkii raawiga odhanaya akhbaranaa shaykhun ama can shaykhin iyo wanaxwu wixii la midka ahaayee aan ruuxu magacownayn ee dee mubhamka noocii laguba magacaabayay ah ayaa isaguna kaba mida wadaa macnaa in waxa noocan dambe oo marka uu sanadkii uu ku sugan yahay shaksi aan la magacaabin uu ku sugan yahay iyadana munqadic lagu magacaabaa almucawalu ka la ictimaadsanayee muctamadkaa weeye inta hore wax ishkaala ma laho horaynu usoo aragnay walow kitaabna inagu dhowaayo oo iyadana masalada uu soo taabtay aynu kaba soo aragnay waxay intan dambe ay tahay haddii sanadkii xadiidka cidi aanay ka dhicin ruuxna kama dhicin laakiin maxaa sanadkii ku sugan raawi aan la magacaabin oo ama waxa lagaba cabiray rajul baa laga cabiray ama sheekh baa lagaba cabiray adigu raawi aan la magacaabin oon la garanayn markaa kuu yahay waa jiraa oo ma dhacsana laakiin halkii uu dee magaciisa la sheegi laha buu yihi xadahanaa rajul ama can rajulin ninku hadduu saxaabadii rasuulka kaba mid yahay iyada asxaabtu dhammaan waa wada cuduul oo kuwaa dee isaga xujuu noqonaya oo dhibamaba laha ee waa bal haddii uu ruuxaan la magacaabin sanadkii uu ku sugan yahay ayaa waxaa nadmiga inoogu sugan in sanadkaasna munqadic la odhanayo oo markaa munqadiclabuu noqon saymaka halkan inoo taala haddii iyada sanadkii intaan saxaabiga la gaadhin shaksi uu meeshii ka dhaco kaba maqan yahay balkaa munqadic waa la odhanaya waana dee kii aan naqaanay kaasi hadduu xataa meel keliya aanu kaba dhicinu laba meelood saddex meelood ka dhicun isku xigin meeshiina ruuxun uu yahay waxa dhacsanna magacii munqadica unbuu wadanaya kama bedelmayo oo nooca inoo dambeeya dee iyadu qayb buu yeelanayaa dhicitaan haba jire nooca labaad ee munqadaca isna la odhanaya saymaka halkan noo taalo waxa weeye waa haddii sanadkii cidi kama dhacsanaa laakiin waxaa ku jira sanadkii oo kamida shaksi aan inaan garanahayn aan la magacaabin oo ama rajul baa la yidhi ama sheekh baa la yidhi ama ibnu fulan baa albuwuxun baaba la yidhi oo mubham noocii la odhanayay taasna isna munqadic baa la odhanayaa taas buu yihi welibana wuxuu imaka cibaaradana wada lmucawalu waa qowlkan in kuwana munqadic lagaba dhigaa kol haddii aan laba garanahayn iyadana waaba qowlka muctamadkaa taasuu kaba cabiray bal haddaba qowlkan dee horta muxadisiinta qaarkood xaakim iyo ibnulqadaan iyobaa qowl sana lagaba soo naqliyey iyaga naftooda barhkood mursal bay ku magacaabeen badhna munqadicay yidhaaheen laakiin qolooyinka hadalkan inta badan lahaa ee noocan munqadac kuba magacaabay ama mursal kuba magacaabay waxa weeyaan waa nimankan usuuliyiinta ah oo kutubtan usuulka ayay sanadka san oo kale ibhaam galo ayay inqidaac barhkood ugu sifeeyeen ama irsaal muxadisiintuna xaakim iyo ibnulqadaan iyabaa laba qowl ama dee san oo kala duwan lagaba soo naqliyey inkastaba sheekhu wadal mucawalo ha yidhaahee taasi waa qowl qolooyinkaasi ay leeyihiin laakiin culamaulxadiis agtooda qowlka mashhuurka ku yihi sanadkaasi inqidaac ma jire waa sanad mutasiloo dee waxba may dhicin in inqidaac waxaa inay ruux uu ka dhaco oo meesha sanadku aanu xidhiidhin itisaal waa jiraaye waxa iyaga arrintoodu ay tahay labada qowl haddii la idhaah waa mursal iyo haddii la idhaah waa munqadicoo laba qowloo jira oo dee barhkood ay leeyihiin labada midna sawaab ma aha inkastaba sheekhu wadal mucawalo ha yidhaaho ee qowlka sawaabkii xadiidkaasi ama sanadkiisuu taa dhacay waa inuu yahay sanad mutasila oo laakiin isnaadkiisa ruux mubhami uu ku sugan yahay dee waana nooc gaaray kaba dhigaan oo mubhamaad kutub gaaroo kala duwanna bal isaguloo dee majmuucay noogaba madbuucaysantahay sida kii nawowi iyo qolooyin kaleba kutubtood ay maanta madbuuc yihiin xagga mubhamka oo asaanida caynkaasna iyagu bal tatabuca dadka aan magacownayna ku dadaalo inay magacaabaan bal wixii dee la helaya dariiq kale isagoo lagu magacaabay ama si uun laguba helayo taa kuba dadaalo maanta kutubtoodna ay madbuuci noo tahay bal markaa waxa weeyaan untani waa qowl bacd alusuuliyiin iyo bacd almuxadisiin ay leeyihiin xadiidkaa munqadic laguma magacaabayo sanadkaasi munqadic maahee waa sanad mutasila oo ruux mubhami uu ku sugan yahay taaba weyn kale xagga hoosena bayd buu idin yar dhigtay ciraaqi markaa asxaabtiisii ama dad ka mid ahaa kollay nadmigii ahaa qultu lasaxu anahu mutasilu laakiin fii isnaadihi man yujahalu oo dee waa mutasile isnaadkiisa ruux laga jahiliye uu ku sugan yahay adigu waxa weeyaan bal sanadkaasi waa mutasil ee laakiin waxa ku sugan un ruux mubhama waana noocii mubhamka ee noocii muqadica maha walow dee uu xukumkii iskaba imanayo inuu isna anwaacda marduudka kaba mid yahay haddaan la soo helin haddaan la magacaabin oo magaciisii aan la soo helin anwaacda marduudku ka mid noqonayaa sanadkana uu ka mid yahay eenu matniga xadiidka kuba sugnayn oo xukumkaas iyo isagiyo munqadicii xukumkii ay wadaagsanayaan laakiin xagga marka la eego tan waa qowl inkastaba sheekhu wadal mucawala ha yidhaahee waa qowl bacdigood leeyahay bacd alusuuliyiin iyo bacd almuxadisiinna waa xaakim iyo ibnulqadaan iyo qowl ay kaba soo naqliyeen welibana dee laba qowl weeyo midna waa mursal baa lagu magacaabi waa usul kasta u badanba midna munqadic baa lagu magacaabi waa qowlkan xaakimi ay kaba soo naqliyeen laakiin labada qowlba waxa weeye muctamed maahe qowlka sawaabkii waa inuu yahay sanad mutasila oo ruux mubhami uu ku sugan yahay intan ومنه رجل شيخ ونحو وذا المعول ومنه ذو الخفى إذا من عاصر لم يروي ما رواه عمن ذكر يعرف بانتفى السماع مطلقا كذا إذا نفي اللقاء حقق وحل الشيخ رحمه الله تعالى ومنه نوعا منقدعا وحكمدأ أو منقدع كومدأ أما مرسل ذو الخفى ay dulkhafaa'i qarsoonida kii u saaxiibka ahaa oo mid aada u qarsoon oo ragga aimadaee xufaadaee nuqaada awn mooyaane ee duruqda axaadiista iyo cilashooda iyo adugu maraatibta ruwaadiya waxaa macrifada weyn ule mooyaane cid kale aanay iyagu waxa weeye aanay helin oonay soo saarahaynba taas baa isagu kaba mid ah bal bal markaa muxuu yidhina waa goormakaasi waa idaa man caasara lam yar idaa lam yarwi haddii aanu warino man shaqsigii caasara la samantamay oo ruux kale oo ruwaadii ka mida ay isku waqti ahaayeen oo isku casri ahaayeen aanu warin maa waxaan rawaahu uu warinayo ee xadiisa ah markaa xadiidkan uu warinayo caman shaqsi aanu ka warin dukira la sheego waa kan mucaasirkiisa ah ee maanta xadiidkan sheekhiisa oo ama dariiqiisa uu kuba warinaya aanu kaba warin oonu ka maqlin ee cidi u dhaxaysay bal markaasna uu isaguna waa sidadii xadfay bal kaasna waa munqadican ama mursalkii ayuu noociisii aduu kaba mid yahay kolley halkan wuxuu sheekhu ku sheegayaa raximah llahu tacaala irsaalkii khafiga waxay ku magacaabayeen oo mursalkii daahirkaa waataynu soo maray mursal khafiya waxa nooca yidhaahaan baa jira oo had iyo goorna barhkood ay isla sheegaan maraasisha khafiga iyo almasiid fii muttasil asaanid oo waxyaalo la isku bushiya inta badan oo bal markaa kolba ka raajixa mooye ka kale ayaa markaa ictiraw meesha imanaya adigu dee inoogaba soo baxayo marduud noqonaya saasay isuba raaciyaan xaafid alciraaq iyo dee muqadimadii iyona meel dambey kuba sheegayeen oo halkan kumay sheegin markay dee iyagu kolley tartiibta isagu inbuu yar bedelay ama tartiibtii kuma wada soco kitaabkiina ma wada dhamaynayo wixii kutubtaa kuba wada sugnaa ama kitaabkaa kale kuba sugnaa mar dambe oo ah markay riwaayada xadiiska iyo umuuraha taxamulka iyo umuuraha wada dhameeyeen ee caaliga iyo naasirka iyo dabadi waa kitaabka qeybihiisa dambe ayay kuba sheegaan isaguna halkan buu inoogu sheegeen haddaba noocaasin irsaalka khafiga ayuu halkan inoogu sheegaya marka maxaa irsaalka khafigii yahay imaka halkan uu noqonaya ama mursalka khafigii kolley tadliiskana haddii aan la kala farqin oon la kala soocin way iskeli karaan oo tadliiskii irsaalkii khafiga ahaa de haddii tacriif weyn tacriif markaa caama lagu tacriifiyo tadliiskii isaguna nooc tadliiska kamida ayaabuu noqonaya laakiin haddii la kala farqiyo oo xagga bal marka la eego samaac iyo samaac la-aan lagu kala farqiyo laba nooc bay kala noqoneen mursalka khafigii waxa weeye raawi baa nin adigu kale oy isku waqti yihiin isa soo gaadheen ayuu waxaanu ka maqlin ayuu kaba warinayaa oo macnaha wa xadiis buu ka warinaya xadiiskana isaga kamuu maqlin ee waa sidaaba udhexaysay waasidadiina ma sheegin marka kaas bay mursal khafiga yidhahaan isaguna waa nooc dee inqidaaci kaba mid ah oo isagana sanad kala go-anun weeye ee waxay khafi u yidhaaheen labada nin kol hadday isku waqti ahaayeen isa soo gaadheen dee dadkan inkastaba muxadisiin haba noqdeene ibtilaacoodu aada aanu u sarreyn ee duruqda iyo maraatibta iyo ruwaadda xataa say u kulmeen iyo saa kale iyo aan macrifo u lahayn ma soo saari karaano ma ogaan karaano sanad muttasila ayuun bay ku xambaarayaan waxa soo saari kara uun raggaa aimada ah ee xufaada xifdigoodu badnaa ibtilaacoodna uu badnaa kaas baa soo saari karo sanbay irsaal khafiya u leeyihin desa lagu garanayana irsaalkaa khafigii inuu jirana isaga inoo sheegi doona haddii a la idhaha bal haddaba noocan imakaan ka soo baxno waa dee inqidaacin ayuunbuu kaasna kaba mid yahay wa minhu munqadici de inta badan magaca mursal bay siiyaane munqadica waxaa kaba mid ah oo dee isaga inoo dambeeye dul khafaa ay dul mid qarsoodi u saaxiib ah aada u qarsoon ayaa kaba mid ah waana kee bal markaa kaasi waxa weeyaanna waa inuu ruuxu nin ay dee isku waqti ahaayeen oonu waxba asal ahaan kaba maqlin uu isagu wax ka wariyo oo markaa wuxuu yidhi waa idaa lam yarwi haddii aanu warin oo waxa weeye man ruuxii caasara dee ruux kale la zabantamayo oo la waqti ah maantana xadiisu kaba warinaya aan warinta ujeedadu kaba maqlin weeyaan isagii waa warinayaaba isagiibuu kaba warinayaa aanu ka maqlin maa rawaahu wuxuu warinayo caman dukira kan la sheegee mucaasirkiisa ah uu kaba warinayo waa mucaasirkiisan dee waxa weeyaan xadiiska lagaba sheegayo kaba soo naqlinayo xadiiskan isaga xaggiisa laga soo warinayo aanu wax kaba maqlin kaas baa la idha oo markaa waa sidaa udhaxaynaysa mucaasirkan iyo dee kan kale mucaasirkiisa wasidadii waa xadfay muu sheegin ciddii uu kaba maqlay ninkan markaa samaacu wax ka maqlay maba jirto kacaynkaasa irsaal khafya ayay yidhaahaan ama mursal khafya la odhanayaa kaasna waa noocan munqadaca ayuunbuu kaba mid yahay bal misaalkiina muxuu yihi misaalu an yuxadisaka shaykhu bilmadinati maala waa shaarixa leh waqad akhada huwa can shaykhin fii maka fatusqid الsheekh aladii akhadta canhu bاlmadina watusrid اlxadiida ila ladii mal halkaa ilah baa ka dhacde ila aladii akhada canhu shaykhuka bimaka wahuwa mucaasirun lak bal adigu in isagoo shaarixu suu wado tadliiskiiyo isagii waaba isla mid waaba kan le tadliis baa lagu magacaabaya tadliiskuna waa inoo dambeeya laakiin waa haddii dee tadliiska lagu fasiro ama lagu tacriifiyo waa ruuxii oo ruux adigu aanu wax ka maqlin ama uu wax ka maqlay waxaanu ka maqlin kaba wariya oo markaa ruuxii aanu asal ahaan wax kaba maqlin inuu soo gaadhay haddii iyadna tadliis lagaba dhigo irsaalkuna nooc tadliisuu noqonaya laakiin balse dee xaafid ibnu xajariya uu ku kala farqiyey ee dee ay meeshii ku kala socnaanayaan tadliiskuna wuxuu ku kooban yahay waa nin uu ninkani soo gaadhay is arkeen wax uu ka maqlay axaadiis uu kaba maqlo xaggaa sheekhadiisii kaba mida ayuu axaadiis aanu ka maqlin buu u tiirinayaa isagoon waasidadii sheegayn kaasi waa tadliis ninkan isagu mursalka khafiga ama irsaalka khafiguna wuxuu noqonayaa ruux uu soo gaadhay laakiin asal ahaan aanu waxba kaba maqlin oo markaa ama ay kulmeen un is arkeen un oonay wa aanu waxba kaba maqlin ama aanay kulmina dee mucaasara un ay kaba dhexaysay iyo isa soo gaadhkaasi ayaa waxaanu ka maqlin buu u tiirinaya ama uu kaba warinaya taasna irsaal khafiya oo midna samaaci uu ruuxa uu wax ka maqlay bay ku qaydeen waana tacriifkii bazaar iyo dee ibnu qadaan iyo xaafid ibnu xajarna uu dee ictimaadsaday midna waa mucaasaro keliya uun ama liqaa aan ina samac laba jirin ayaa meeshii jira saasay markaa labada kale yihiin xagga hoosena markuu arrintan yar sheegay waa isu yar dhex daray oo waaba kan yihi laa farqa bayna alirsaal alkhafiyi wa tadliis lisnaad haddii aan sidaa taqriirkaa ku taqriirino laakiin wuxuu leeyahy faraqa shaikh lislaam shaikhulislaamka uu sheegayo waana soo yar noqnoqon doontaa isagoo ama isaga dee kolley hadal suyuudo yahay ama isagoo kaba cabiraya shaikhulislaamkani maanta waa xaafid ibnu xajari nin kale maahan suyuudina kutubtiisa dee shaikhulislaamka dhacaaba hadiyo goor waa dee xaafid ibnu xajarun marka wuxuu yidhi haddaba irsaalka caynkaasa see lagu garanayaa yucrafu waa la garanayaayo bintifa samaaci maqal aw ruuxani kan kale kaba maqlay anfowgiisa uu anfoobay oo aanu jirin mutlaqan waa si guudba asal ahaanba weeyaan aanu waxba kaba maqlin walow mutlaqan cibaarado kaba cabiray waa iyadoo qeyd lagu qaydo inay bacdal aima sheegeen iyo inaanay sheegintaa uu mutlaq ka yahy lakin xilati taasi inaanay daahir ahayn meeshana waxa weeyaan waa asal ahaanba oo waa idlaaq waa samaac aanba maba jiro ninkan waa soo gaadhay ama waaba la kulmay ee uu la kulmay ee laakiin wuxuu ka maqlaaban jirin taas waa lagu garanaya kadaa saas oo kale iyadana waxaa lagu garan idaa xuqiqa haddii la sugo nafyu liqaa'i la kulan kan maanta wax ka warinaya ninkan iyo kan mucaasirkiisa ahaa lakun ay la kulmeen ba anfinteed la sugo ay taasi sugnaatona waa lagu garanaya oo wuxuu leeyahay adigu bal mursalka khafiga laba xaalo lagu gartaa de hadiyo goorna ragga imaamyada ah ayuunbaana umuurahan soo saara oo si dee markaa raggaa fahmada badan iyo itilaaca badan lahaa ayuunbaa umuurahan soo saareen labada xaalee lagu garanaya waxa weeyaan labada nin waa la ogyahay inay kulmeen laakiin waxaa la ogyahay asal ahaan inaanay wax kala maqlin oo kani aanu kan aanu ina waxba kama maqlin ha arka une laakiin waxba kamuu maqlin marka ninkii saas ahaa hadduu maanta wax ka wariyo tadriis kuma magacaabayna mursal khafiya la odhanaya oo tadriiska wuxuu noqonayaa ninkaa hadduu axaadiista qaarkood ka maqlay oo maanta axaadiis aanu ka maqlin oo u teerinayo walow dee barhkood ay labada suuro intay ay dee tadliiska tacriifkiisa uu shamliyo suuradana ay tadliisun odhanayaan san shaarixba marka hore horreysiiye arrinta labaad ee lagu garanaya waxa weeyaan waxaa la og yahay labada nin waysa soo gaadheen casri keliyay wada noolaayeen laakiin may kulmin marna oo ismay aragba oo markaa dee laba nin oo la og yahay inaanay is arag haddii ay wax kala warinayaan irsaalkan weeye khafiga ah haddii laba la ogyahay inay is arkeen laakiin la ogyahay asal ahaan inaanu ninkani ninkan waxba kaba maqlin taas ayadu ay wax kala wariyaan oo midkood kii kale kaba warinayana irsaalkan khafigaa la odhanaya haddaba dee suuradaasna waxaa lagu ogaan karaa raggaa aimada muطaliciintoo sheega waa lagu ogaan karaa waxaa kaloo lagu ogaan karaa iyadoo raawigii iyadoo marka la weydiiyo uu yidhaha hebel waxba kamaan maqlin sida dee abi cubayd ibn cabdillahi ibn mascuud oo kale markii la weydiiyey xagga hoose idima taala aabihii baa la yihi waa aabihi waa cabdillahi ibn mascuud miyaad axaadiis dee waxoogaayo kutubta sunanta inooguba sugan u isagoo aabihii ka warinayaana way jiraan markaasaa lagu yidhi aabbaha miyaad dee wuu yaraanaa aabbaha miyaad wax ka maqashay oo waxaad isaga ka maqashay ma jiraayo may buu yihi isagii baa caddeeye samaac la-aan axaadiisna maanta way jirtaa dee majmuuco ah oo kutubta inooguba sugan oo abi cubayda aabihii kaba warinayo suuradaas oo kale waa lagu garanaya haddii nin imaamo muطalici si uu dee niziba yidhi cumar bn cabdicasiis cuqbat m cuqba lama kulmin saxaabiga cuqba lama kulmin oo ma soo gaadhin oo kale ama dee lama kulmin taasoo kalena waa lagu garanaya labadaa xaalo ayay noogu sugnaan karaan adigu ama samaac la-aanto ama la kulan la-aanto oo yucrafu waa la garanaya irsaalkan bintifa samaaci maqal uu kan mucaasirkii kan kale uu maanta wax ka warinaya kaba maqlay anfowgeyda ay anfowday aanay jirinba waa aanay jirin taasi mutlaqanna waxaan leenahay walow isagu cibaaro saasa uu kuba sharxay waa asal ahaan samaac walow xadiid keliyana haba noqotee adigu wuxuu ka maqlay oon jirinba taa waa lagu garanaya ama imaam haba caddeeya ama isagu haba sheego ha yidhaha lam asmac can fulan kan khafigaa idaa xuqiqa haddii la sugo oo la taxqiijiyo aymadii muطaliciinta haba ay taxqiijiyaan ay sugaan nafyu liqaai weeye laqu- la kulan ba waxa weeye anfintii oo macnaa la kulan ninkan ninkan laba kulmayba wuu soo gaadhay laakiin maba arag la leeyahay iska daa inuu wax ka maqlee mabuu arag oo lamabuu kulmin oo taa la caddeeyana wixii uu markaa ku warinaya dariiqaa lagu wariyo iyadna inuu irsaal jiro ayaan garanaynaa khafiya wamucdalun min raawiyeyni khaali aduu kolkol mid saddexaadna way soo kordhiyaanoo haddii dee maanta raawigan baynu aragnoo xadiis warinayo nin kaluu kaba warinayay dariiq labaad baynu aragnay ama inoo yimioo labadoodii shaksi u dhaxeeyo suuradaasna kol haddii ay aanay dee meeshii lagu tirin nooca la yidhaha almasiid fii muttasil lasaanidoo waa qalad bay u dhacday aan la odhan ama aan la odhan ninkani markii hore xadiiska waasidaduu kaga wariyey haddana dib buu ula kulmay oo deetuu waasidalaan kaba wariyay sida suurooyin taasana laba hayo labadaa xaalo midna aan la odhan oo dee tan lagu tiriyo inay ta asalka a tahay sanadkii aanay cidi u dhaxaynna inqidaac bay kuba xambaaraanoo dee waana halkan masiid fii muttasil asaniya mursalka khafiga midkoodba kakale kolba lagu bushiyo kolba ka raajixa mooye ka kale ayaa markaas soo baxaya kii raajix noqo mooye kii kale nooci kale ayaa meeshii imanaya bal markaa intaasna waa suuro iyadana halkan ama in irsaalkan khafiga ay ku sugaan wamucdal min raawiyeyni khaali fasaacida lakin maca tawaali muqadci waan soo aragnay mucdalkii beydkan uu kaba dhigto marka wuxu uhi wamucdalun mucdalka lagu magacaabaya khaalin kollay dee ya-du waxay isaga timi waa yar xaggan dee wasanka waa shicir baan haynaa une khaalin waayo nakire khaalin mid ka maran weeye min raawiyeyni laba raawi oo sanadkiisii baa laba raawi ay ka dhaceen kaas oo waa la iyo fa saacidan fadahaba alcadadu xaala kownihi saacidan iyo wax kasii badan laba raawi laakiin maca tawaalina waa tii munqadicun min mawdicayn baaba iskaba munqadic la odhanayay haddaba si ay u kala soocmaan ayaa wuxuu uhi laakiin maca tawaali xidhiidh ay kuwan dhacsan labadan raawi ama waxa ka badan ee dhacsanay adigu labadan raawi cala aqal ay xidhiidhsan yihin inay isku xigaan iyaday jirto oo wuxuu leeyahay imaka halkan mucdalkiina waa nooc inqidaacan suurooyinkiisii kaba mida waayo suwarta itisaal la-aanta kaba timaada ayaa mucdalkii iyo munqadicii iyo mursalkii iyo bal mucallaqii iyo waa itisaal la-aanta suurooyinka kaba yimaada ee culimmaduna ay taa kaga ixtiraazaan markaa wuxuu leeyahay mucdalku haddii munqadicii raawi keliya ku ka dhaca aan lahayn ka laba raawi ama wax ka badan ee ka dhaceen oo isku xiga laakiin haddii aanay isku xigin munqadici buu noqonayaa saynu imikaba kaba soo baxne kaas baa mucdal la yidhahde isaguna waa anwaacda daciifka uno haddii kii nin keliya ay kaba dhaceenba la daciifiyey kan laba iyo wax ka badan ama laba ama wax ka badan ay kaba maqan yihiin isagaa dacfigiisu kasii liita isagaa kasii xunba kii isagoo ka daciifsan munqadici aan haynay wamucdalun min raawiyeyn khaalin mid ka madhan weeye min raawiyeyni laba raawi oo isagu wuxuu ka maran yahay laba raawi ayaa macnaa ka dhacay iyo fasaacidan ama wax kasii badanba laakiin maca tawaalise dee iyadoo ay jirto inay iskuu xigaan labada raawi ay xidhiidhayaan waayo haddaanay xidhiidhin oo laba ay kaba dhaceen laakiin laba meelood ay kala yihiin munqadic baa la odhanaya mucdal lama odhanayo alcancanatu wanaxwuha cancanadii iyo wixii la midka ahaa cancanadu kolley waa iska maser muwaladahuno cancano lafdigana dee carabi markaa hore ma isticmaalino hadalkoodii horena kuma jirin waxa weeyaanuun cancana lafdigan ah markii dambe dee la isticmaalay waa xadiidka sanadkiisa can fulaan can fulaan ay dhacday ayay lafdigan dambena laba yimaadeen oo ismigan imakaan haynana markaa dambe ayuunbay laba yimaadeenbe haddaba cancanadii iyo wixii lamidka ahaa waa adigu mucancanka noocii la odhanayay iyo mu'anankii isaguna ayuu halkan inoogu sheegayaa mucancanku waa xadiidka ama sanadkiisa yacni ay kuba sugantaho halkii xadahanii ama samictu ama akhbaranii la odhan lahaa bedelkeed can fulaan can fulaan can fulaan laba yidhi mu'anankuna waxa weeyaan waa halkaa iyaduna dee samaacii la caddayn lahaa ee xadahanii ama akhbaranii ama samictu ay imaan lahayd ayaaba la odhanayaa ana fulanan qaala kada ana fulanan qaala kada taasna mu'anan bay yidhaahaan bal waana isla xukumuun haddaba cancanadii iyo naxwigeed ayuu xukumka balb waxa ay tahay iyo waxa lagu xambaaraya ma mabaxadkeedii kan yahay wuxuu uhi wamaa xadiiskii ruwiya la wariyey biqaala qaalo lagu wariyey aw bican ama can lagu wariyey aw anna aliftani waa idlaaqun anna lagu wariyey de waa taase anna mahe fa mawsuulun isagu waa mid isagu sanad xidhiidhsano waa mawsuul weeye ama xadiiskaasi ee sanadkiisu ku uu xidhiidhsan yahay weeye waa xukunkii ama waa sanad mutasila mataa maad goorta maada waa iska zaa'idee mataa canna marka uu muuqdo waxa weeyaan dee raawigiisii yaslamu ama mataa canna marka uu muuqdo xadiidkaasi yaslamu xaal uu nabadgelayo oo uu ka nabadgelayo tadliisahu tadliisa raawi raawiga tadliiskiisii uu kaba nabadgelayo waxa weeyaan minhu ay de waxa weeyaan tadliisahu ama tadliiskii raawiga minhu raawiga xaggiisa ama tadliiskiisii minhu isaga xaggiisa ka ahaaday ba uu kaba nabadgelayo itifaaqan iyadoy tahay taasi dee masalo la iskuba waafaqsan yaho culimadu kaa ay mawsuulnimo uxukumayaan labada markaas waan ku yar laabi doonaaye ujeedadu waxa weeye imaka halkan oo sheekhu inoo sheegaya qaalana waa inoo soo raaciyo waa alfaadaha aan ina itisaal sariix ku ahaynba waa isla xukum haddii canna la yidhaaho meecan la yidhaah ama anna la yidhaah ama qaala fulan la yidhaah ama dakara fulan ama xakaa fulan intuba waa isla xukum oo alfaadaha aan sariix ku ahayn maqla kala maqlay aan ku caddayn ee laakiin ixtimaalkeeduu ku sugan yahay dee ixtimaal maqal la-aanna meesha ay taallo labadaba ixtimaal ay jiraan kuwaasoo dhamme xukum keliyay leeyihiin sanadkii haddii ay taasi gasho oo can fulaan sanadkii ay tahay oo raawi uu taa adeegsado ama u ana fulaanan qaala kada ay tahay ama qaala fulaanun bal sanadkaasi haddii shuruudaha inoo dambeeye la helo sanad mutasila ayuu noqon waa sanad mutasila munqadic maaha waayo barhkood baa yidhi waa munqadic laakiin taasi waa qowl baciida dee markaan eegnana si guud aan eegno bal shuruudda way isku khilaafsan yihiin laakiin si guud oo xagga in sanadka mutasil lagaba dhigaya ma la aqbalayo haddii waxa weeyaan waa waxay isku waafaqsan yihin culamaa alxadiis waxba dee khilaafka dadka kalena ama afraad yaroo kooban khilaafkoodna wax qiimale imaka halkan ma aha bal sanadkaas mutasil baa laga dhigaya taasi waa si guud laakiin haddana goormaa markaa la aqbalayaadu shuruudo gaara ayaa jirta shuruudahaasi mid ay isku waafaqeen maaha laba shardi ayaa ugu ahamsan imaka halkan oo inoo sheegayoo mid waxa weeye ninkan mucancinka ama lafdigan ana laba yimi waa nin inuu horta tadliis ka nabadgalo tadliis aan lagu aqoon haddii tadliis lagu yaqaano dee iyada cantiisii ama anadiisii itisaal laguma xambaarayo sanadkiisu mutasil ma noqonayo waayo tadliiskuna waa inoo dambeeya shardiga labaad kaas shardigaa way isku wada waafaqsan yihin iyada taasna shardiga labaadna waxa weeye waa inay dee ninkan maanta mucancinka ee canta isticmaalay iyo kan uu canta wax kaga warinayo inay kulmeen mar keliyana haba noqotee inay noo sugnaato ijtimaacood iyo kulankood xataa mar keliya ha noqotee si axaadiisii maqalkiisa looguba xambaaro ee haddii dee ay mucaasaro uun tahay suurtagal ay tahy inay kulmeen laakiin aanay ina inoo aanay inoo cadaanin ama aan la helin inay marun kulmeen taasna culimada qaarkood agtood laguma xambaarayo itisaal inqidaac bay noqon laakiin waana qowlka bukhaari iyo dee lagaba soo naqliya aimo kale muslim laakiin qowlka aada buu u radiyaa waanu ishaari doonaa bal intaa weeye ama wixii shuruuda intaa dhaafsan waa shuruud iyada tashadud uu kuba sugan yahayo taasna iyada inta badan culimadu may ictibaarin bal markaa wuxuu yihi wamaa xadiidkii ruwiya la wariyo biqaalo qaalo lagu wariyo aw can aw bican ama can lagu wariyo aw anna anna laguba wariyo raawi ruwaadda ka mida ayaa umuuraha adeegsaday halku xadahanii ama akhbaranii odhan laha fa mawsuulun xadiidkaasi sanadkiisu mid uu xidhiidhsan yahay weeye oo waa sanad mutasilowna munqadic maaha tanna si guud markaan eegna itifaaq guud baaba cinda ahlilxadiid jira xagga shuruudda mooye waana tan shuruudi mataa maacana marka ay dee waxa weeyaan iyada mawsuul buu noqonayaa oo mutasil baa uu noqonayaa mataa maacana mataa cana marka uu muuqdo xadiidkaasi ee uu daahiro bal markaas uu daahiro in yaslamu isagoo ka nabadgelaya wey oo maxay ka nabadgelaya dee waa tadliisahu waa tadliisa raawi raawigan canta isticmaalay tadliiskiisii uu kaba nabadgelayo minhu waa dee bal kolley lafdigan minhu waxaa laga yaabaa inaanay halkan xataa yar laqbadii ay dee minhu min atadliis marka horena dee lafdigii tadliis baa inoo yaalo waxba damiirkan aan usii baahnayn maba jirteen mataa yaslamu markuu ka macana uu muuqdo yaslamu isagoo nabadgelayo oo macnaa waxa weeyaan waa raawigii marka ama xadiiskii ama tadliisa tadliisa raawi raawiga tadriiskiisii de inuu tadriisku laba yimaado alfaadahan oo qaaladan tadriisaan uu adeegsanayo ama cantan ama anadan taa uu kaba nabadgalo minhu min atadriis adigu uu tadriiska uu kaba nabadgalo itifaaqan itifaaq ahaan oo ujeedadu shardigan isaga waa shardi ay isku wada waafaqsan yihiin shardiga haddii la helo iyadoo dee tani tahay bilitifaaq iyada waxaa lagu xambaarayaa mawsuul maca ijtimaacin iyadu maca shardi ijtimaacin weeye ama ishtiradi ijtimaacin waay ijtimaac kulan ay kulmeen raawigan mucancinka iyo ka kale kulan ay kulmeen taa shardinteedna ay laba jirto oo waxa weeya inay sugnaato inuu raawigani maanta canta isticmaalay ama lafdigan kale kan uu waxaan siiqadan maanta ixtimaalka uu kuba sugan yahy uu kagaba warinayo uu la kulmay ay sugnaato taasi wey qad abaahu waana diiday oo shardigan dambe waa shardigan dambe muslimun muslim isagu waa diiday laakin tacaasuran laakin sharada wuxuu shardiyay isagu tacaasuran zabantan ay sabantameen o isa soo gaadheen isku waqti yihiin unbuu shardiyay bal waxa weeyaan imika labadii shardi buu inoo sheegay shardiga hore waa mid ay itifaaq ah oo ninku hadduu mudalis yahay cancanadiisa ama alfaadihiisa kale laguma xambaarayo itisaal taas iyadu waa shardi itifaaq laakiin shardi kalena waa la shardi oo ah inay hubuut liqa oo halkan ijtimaacu kaba cabiray waatay liqa kaba cabiri jireen la kulan ay kulmeen marba ha noqotee ay sugnaato markaa shardigan dambe muslim isagu aada buu muqadimada saxiixiisa uguba radiyey qowl buu kaba dhigay mukhtaracun loogaba horreeyey ninkii yihi mana u magacaabin ninkan uu radiyayo barhkood baa idhaha waa bukhaari barhkood baa idhaha waa cali ibnu madiini kitaabkii kalena ishaaradahan kusoo yar aragnay bal kolleyna laakiin isagu ma magacaabine aada buu uguba radiyey se muxuu kuba kaaftoomay mucaasaro un mucaasaraduna waxay ka dhigan tahay labadan nin ina isku waqti ahaayeen isa soo gaadheen laakiin hadduu muslimba ogyahay iyo keyrkiiba in dee labadan hayse soo gaadhina asal ahaan inaanay kulmin isaguba itisaal kuma xambaarayo ee waxa weeyaan waa mucaasara maca imkaani liqa waa laba nin oo isku waqti ahaa isa soo gaadhay meelo ay isugu yimaadeen way jireen ee waxaan inoo cadaynan inay kulmeen maalan ama xaj ha noqoto ama meelo kale ha noqoto ama magaalooyin waqtiya dee kani joogay ka kala soo galay haba noqoto imkaana liqa waa jira laakiin waxa weeye waxaan cadaynuun inay kulmo dee inoo sugnaanuun fii khabari min alakhbaar inay kulmeen laakiin labada la ogyahin midkoodna inaanu beledkiisii ka tegin oonu halkaa kaba bixin adigu ama hadduu beledkan galayna ninkaa kale aanu markaa jooginba ee asal ahaan meel ay ku kulmeen iyo meel ay suurtagaltay inay ku kulmeen aanu jirin muslimba isba kuma xambaarayo ee waa mucaasara maca imkaani liqaa taas weye laakiin tacaasuran ee sharada tacaasuran waduulu lijtimaaci macnaa washtiraadu duuli lijtimaaci kulan labada nin ay kulmaan dherarkii oo la shardiyaana ra'yun waa ra'yi bacdigood leeyihin oo imaam abulmudafar samcaani la yidhaaho waa ayaa laga soo naqliyey qowlkan oo isagu wuxuu shardiyey maha kulanuune in badan inay wada joogaan markaasaan ku xambaaraynay axaadiistiisan inuu maqlayba wa fii macrifati alakdi wa fi ishtiraadi macrifati alakdi qaadasho ama warin ninkan uu wax ka wariyo uu maanta uu wax ka warinayo canta wax kagaba warinayo taas in lagu yaqaano oo nin dee asxaabtiisii kaba mida uu yahay ama xertiisiina nisaacun khilaaf baa meesha jiro iyada tanna wuxuu u wadaa uun imaam kaleo abi camrin idani la idhaho isagoo xagga qiraa'aadkana imaam kuba ahaa ayaa isagu wuxuu soo kordhiyey ama uu shardiyey ninkan in lagu yaqaano canta maanta adeegsanaya ninkan kale uu canta wax kaga warinayo nin inuu wax ka qaadan jiro wax ka warin jiray oo riwaayo wax ka wariyo lagu yaqaano asxaabtiisii kaba mid ahaa waa nooc iyadana tashaduduu kuba sugan yahay kan kalena waa tashadudun ijtimaac dheer oo waxa weeye muddo dheer uu la joogay dee ninka muddo dheer la joogay muddo dheer ay kulmayeenna waa nin wax ka warin jirin oo taa laguba yaqaanay labadaa shardiba oo shardiyo tashaduda uu kuba sugan yahay ee dee shardiga intooda badan raajax yeelaana maanta waxa weeyaan waa kaa labadaa shardiya hore ayay raajax yeelaan oo ah waxa weeyaan asalaamatu min atadliis iyo hubuut liqa walow mara waaxida aanay ahayn ijtimaac dheer iyo taas oo markaa wuxuu leeyahy labadii shardiya kalen horeba kutubta kale ugu soo aragnuu inoo sheegayaa waduulu ijtimaaci ijtimaac dherarkii macnaha washtiraadu duuli lijtimaaci ijtimaac labadani ay kulmeen oo aada u dheer oo muddo dheer dee ay kulmayeen ra'yun waa ra'yi bacdigood leeyihiin waa abulmudafar wa fii macrifati alakdi wa fi ishtiraadi macrifati alakdi ruuxan maanta canta adeegsadee isticmaalay inuu ka wariyuu ka qaatay ninkan kale in lagu yaqaano oo nin macruufka inuu wax ka qaadan jiro wax ka warin jiray inuu yahayna nisaacan waa khilaaf iyaduna waa qowl abi camri nidani leeyahay ورجح الوصل وقيل يلحظ عكس أو الأكثر أو من أحفظ والحكم للرفع مصحح وإن من واحد هذا وذاك يعن وهكذا كل الذي زاد الثقة يقبل مطلقا لدى من حققه labyadani kolley waa nooc keliya oo maalmihii dhow inaan hadalka yar dheeraynay saa daraaddeed laqbada un baaban ku yar dadaalaya wuxuu uhi warujixa waxaa la raajaxaya le horta waa takhalufu siqaati bilwasl walirsal waa dadkii siqaada ayaa xadiis wada wariyey oo isugu khilaafeen barhkood xadiiskii mawsuul bay ka dhigeen saxaabigii bay sheegeen kuwana saxaabigii bay rideen oo mursal bay ku wariyeen aw irafci walwaqfi wanaxwi ama se barhkood xadiiskii ayay marfuuc kaba dhigeen kuwana xadiiskaa naftiisii ayay mawquuf kaba dhigeenoo waana dad lagu wada kalsoon yahay taasay iskuba khilaafeen xukunku muxuu noqon marka wuxu uhi warujixa waxaa la raajax yeelay alwaslu wasligii ayaa la raajax yeelay oo ujeeddada haddii xadiiskii la isku khilaafo oo raawi uu ku wariyo mawsuulnimo waana nin siqaa nin kaloo siqiina uu mursalnimo ku wariyo kan waasilka ayay leeyihin cilmi ziyaaduu hayaayo waa ziyaado siqo oo isagaa riwaayadiisa la raajax yeelayaa oo kaas baa markaa riwaayadiisa ay raajaxo noqonaysaa bal taaba weye waqiila waxaa la yidhi yulxadu waxaa la milicsanayaa oo la ictibaarinayaa cagsun qowlkaa hore cagsigii oo waxay kaba dhigeen irsaalku waa nooc jarxi ina waa noocan xadiidka dacfiga uba keenaye kol hadduu nooc jarxi yahay jarxiga iyo tacdiilkuna markay kulmaan jarxigaa la horreysiiyaaye kan irsaalkaa la horreysiinaya oo markaa xukunkii waxaa la siinayaa mursalkii oo xadiiskii mursal baa lagaba dhigayaa mawsuulnimadiina waa lagaba tegayaa yulxadu cagsunna macnaheedu waa tawaqiila waxaa la yidhi yulxadu waxa la milicsan ama la ictibaarin cagsun qowlkan hore ah rujaxa alwaslu cagsigii oo irsaalkaa la raajax yeeli aw ilakharu kanna waa qowl saddexaadoo wa aw amase yurajaxu waxaa la raajax yeelayaa alakharu inta badan oo ruwaadii baa la eegiyo kolba jaanibkay u badan yihiin hadday wasliga u badan yihiin iyo hadday irsaalka u badan yihiin kolba jaanibka loo bato ayaa kasrata cadadkan ayaa lagu raajax yeelaya oo maanta cadadka badnihiisun baa la eegaya aw amase man axfadu yurajaxu waxaa la raajax yeeli man shaksi huwa isagoo axfadu xifdi badan oo kuwa kale kaba xifdi badan keyrkii kaba xifdi badan kaas baa la raajax yeeli kanna waa qowl afraad oo ah intaba waa aqwaal aan soo aragnaye waxaa la raajax yeelayaa labadan iskhilaafay ama dadkan badan ee isku khilaafya xadiiska riwaayadiisa kolba dhinaca xifdiga badani jiro oo ninka xifdiga badan riwaayadiisa ayaa la horreysiin oo la raajax yeelayo tan kale lagama horreysiin bal inahaasuu yidhi kolleyna waan iswada raacin doonaa macaa marfuuca markaasaan yar wada eegi doonaa qowlka dee culamaa ulxadiis agtooda macruufka kuba laakiin meel yarooin markuu sadarka saddexaadun canaawintan uu qabtay xadiis uu soo dhigto la nikaaxa ilaa biwalin oo kitaab kalena aan kuba soo yar aragnay walow aan de cibaaradiisa inoo soo dhigana markuu lahaa bukhaari baa yihi ziyaadatu siqa maqbula waa xadiiskii uu ishaaraye ayaa wuxuu ihi rawaahu israail ibnu yunsi sabciin halkaas sabciinta saxda oo waa asabiiciyi waayo toddoba iyo laba mintay wa jamaacatun can abi isxaaq asabiiciyo abi isxaaq israailkan awowgii weeye waa israail ibnu yunus ibnu abi isxaaqba weeye waana jilib markaa reer hamdaan ahaa sabiici weeyaane halka hore ta dambe way saxantae ta hore ayaa khada ahun oo sabciinta taalan wey waa intaas wاlxukm lirafci musaxaxu wain min waaxidi hada wadalika yacin bur marka wuxuu uhi wlxukmu xukumkuna lirafci marfuucii buu usugnaayay rafciga halkan bimacna marfuuc weeyaan ama walxukmu xukumkii oo isagu dee imanka ikhtilaafkii irsaalka iyo wasliga ayuu ta hore kuba soo sheegay halkanna waxa weeye wuxuu sheegayaa ikhtilaafkii rafciga iyo waqfiga walxukmu xukum oo loo xukumo dee la raajax yeele rafci marfuucnimadu musaxaxan ku la saxiix yeelay weeye oo iyada halkanna haddii xadiidkii marfuucnimo iyo mawquufnimo lagu wariyo waxaa la raajax yeelayaa marfuuca ayaa la raajax yeelayaa waayo waa ziyaado hiqa waana ziyaado cilmi oo wax kan ka aamusay ayuu kan kale inoo sheegayba oo haddii xataa anfiyood kanaa la horreysiin lahaa bay leeyihin marka wuxuu uhi wain min waaxidin hada wain yacin haba markaasoo oo waxa weya wain kaana haba ahaadaba arrinkan iskhilaafkan kan iyo ka hore min waaxidin ruux keliya xaggii haadaa kan oo kan imakaan haynee rafciga iyo waqfiga laysuba khilaafay wadalika kaas oo waa kii hore irsaalka iyo wasliga laysuba khilaafay mid keliya xaggii yacilmu mid ka muuqda oo ka daahiro kasoo fula haba noqdee waxa weeye halkan bicantu taalaa waa yacin weeyaan sa xagga hooseba way saxanta xagga hoose hagaagsanay macnaha waa canna yacin ujeedadu arrinkani mid keliya xaggiisa kaba soo fuliye xukunka qoladaasaa leh oo adigu intan wuxuu ujeedaa un deeta hore daahirkeedu wuxuu ahaa haddii raawi uu isagoo xadiiskii mawsuul ka dhigo raawi kalena mursal kaba dhigo ama raawi xadiiskii marfuuc kaba dhigo raawi kalena mawquuf kaba dhigayaa la raajax yeelayaayo dee waa ka aqwaal afarata hore soo naqliyey tan dambana marfuuca la raajax yeelayaa ina yidhi iyaduba waa khilaafun baaba jire marka laakiin arrintu haddaanay ahaynba laba raawiya wax ka badan dee markaasaa axfad iyo agariyana ay imanayeen ee raawi keliya waxan ay kaba dhacday oo ama raawi keliya xadiidkii mar buu mursal ku wariyey mar kalena mawsuul buu ku wariyey ama mar buu marfuuc koo dhigay marna mawquuf buu ku wariyey khilaafkana raawi keliya xaggiibuu kaba yimi iyadana xukumku waa tan kale uunoo dee barhkoodu waxay odhanayaan mawsuulka la raajax yeeli kuwa marfuuci waa khilaafkii unbaaba inoo soo noqonaya ee arrinku waxa weeye maaha uun dad kala duwane hadday saa kuba wariyaane haddii khilaafku xataa shaksi keliya xaggii uu kaba ahaaday shaksi keliya xaggii uu kaba ahaaday bal iyadana dee khilaafkan baa inoo imanaya iyo tarjiixan imika uu inoo sheegay haddaba imika halkan sheekhu arrinkan buu inoo sheegay oo wuxuu inoogu sheegay un de waana aymo badani hab ay kuba socdaan in badanna imaam nawowi kutubtiisa waa mid uu kuba socdo ama uu marfuuca ayaa raajixa uu yidhaaho ama mawsuulka raajixe haddii iskhilaaf xadiidka dhaca ama shaksi keliya ha kaba dhaca ama dad kaba badane oo wasli iyo irsaal la iskuba khilaafo ama rafci iyo waqfi aqwaalahan dhowrkay inoo soo naqliyeen kullina waxaana yidhaahaan culimadu de aqwaalahani waa aqwaashii usuuliyiinta iyo waxyaaloba eh muxadisiintii waaweynan marka leeg walow raggii mutaakhiriinta haddee qowlkoodii in badan ay kuba socdeen muxadisiinaaye laakiin aimadii weydeeda xadiidka sidan sharxu nuqba kuba soo maray ee bukhaari iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo aimo badan lahaa iyaga xaggooda daabit markaa mutarida oo qaacide musamiro ah ma jirto ee waxa weeye arrinku wuxuu ku xidhan yuun tarjiix kol waxay raajax yeelaan kii dee irsaalkay raajax yeeli kol waxay raajax yeelayaan dee markaa haddii qariino kala timaado wasliga kol marfuucay rafcigay raajax yeelaan kol waqfigay raajax yeelaan oo arrintu waxay ku xidhantuun qaraa-inta iyo amaaraadka laba hayo ama waxyaalaha kale kolba jaanib raajax yeelaya saa daraaddeed daabit mustamir ama mustamir ah ama qaacide mudarida ah ma laha halkan oo mar la odhan karo uun hadiyo goor ziyaadada raajixa ama nuqsaanta raajixa taa iyaga agtooda maahe xadiid kastaba gaar ahaantiisay u eegaan iyadoo xadiidkan maanta ay mursalnimadii raajax yeeleen ayaa mid kaloo eegayaana mawsuulnimada ay raajax yeelaan oo taasi waxay ku xidhantahay kolba qaraa-inta iyo amaaraadka kale jira taasna weeye waa qowlka dee markaa aimada xadiidkee waaweyneyd qowlkoodu kaa weeye oo saa daraaddeed cibaaradan ziyaadatu siqa maqbuula iyo umuuraha badan ay soo naqliyaan halkan ee aqwaalahaas ah inta badan dee iyaga marka la eego haddii la eego camalkii iyo arrintoodii camaligayd muxadisiinta kolley taasi in la yidhaha ziyadatu siqa waa maqbuula un ma noqonayso dee horena waa taynuu soo aragnay ninka siqadii hadduu markaa shuduudka markii la fasiraya waanu inoo dambeeya laakiin halkii shardigii saxiixan kuma soo marnay haddii iyada uu markaa khilaafo cid ka mudan in riwaayadiisa shaad lagaba dhigayo taasna ziyaado siqaabay ahayd waana tan lagaba tegay muhimku waxa weeyaan guud ahaanba umuurahani tarjiixun weeye xadiid kastana gaar ahaantiisaa loo eegaya xadiid kastana kolba wixii qaraa-inta ay raajax yeesho ayuunbaa laga dhigayaa ee wax caam ah oo la yidhaaho adigu markaa ama mawsuulka raajixa ama marfuuca raajixa meesha ma taalo markaan eegno camalkii muxadisiinta oo marka wuxuu walxukmu xukum kuna lirafci marka xukum de waxa weeyaan oo usugnaadee ama dee waxa weyaan rafco iyo in marfuucii dee laga dhigo xukumkii la siiyaa oo la yidhaha ka raajixi waa kaa musaxaxan ku la saxiix yeele weeye wain min waaxidin hada wain canna ay haba soo fulo oo min waaxidin shaksi keliya xaggii ha kaba soo fulo haadaa kan dambe ee ah marfuuca iyo mawquufka wadalika iyo kaa horaa irsaalka iyo wasligu mid keliya ha kaba soo fulo xukunku taasun buu noqonaya waa taa aan soo sheegnayn وهكذا كل الذي زاد سقاه الله سبحانه وتعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وهكذا كل الذي زاد الثقة يقبل مطلقا لدى من حققه وإن يكن الشذوذ فردده كما ذا الحكم في كل الشذوذ علما waxaynu ku soo jirnay cunwaankii uu dhigtay bal dadka lagu kalsoon yahay siqaadii ruwaadda axaadiistooda la aqbalayay haddii xadiis ay wada wariyeen ay isku khilaafaan oo isugu khilaafaan wasli iyo irsaal macnaa bacdigoodba waxay ku wariyeen xadiidkii mowsuulnimo kuwo kale ama shaksina mursal buu isagu mursalnimu ku wariyey ama rafci iyo waqfi taas bal xukumkeedii ayayn kuba soo jirnay waana masaladii un ay culimmadu cunwaanka ugaba dhigi jireen ziyaadatu siqaat dadka lagu kalsoon yahay wixii ay ziyaadiyaan walow dee ay markaa ibnu salaax iyo ciraaqi oo nasmigan ugaba horeeya iyo masalada hore ah iskhilaafka la isu khilaafayo wasli iyo irsaal iyo rafci iyo waqfi ay yar horreysiiyeen oy kala gooyeen oo bal dee waxyaalo kale iyo ay u dhexeeyeen oo laba mawduuco ay kala saareen ziyaadatu siqaat iyo tan masalada aan labadeeda bayd ee hore soo aragnay waa qeyb ziyaadatu siqaad kaba mida unbay ahayd bal markaa si guudna imika ziyaadatu siqaadkii ama wixii ay dad siqaadi ay siyaadiyaan walow taasna qeyb kaba mida ahayde laakiin wuxuu daba socday un dee kutubtii meeshan uu isaga asalka u ahayd nadmigiisi ay dee taasna kaba mid ahayd ayuu halkan inoogu sii taam yeelayaa wuxuu yihi wahaakadaa saas oo kale sadde xukunkan imika aan soo aragnay aan ku soo aragnay masaladan oo kale ayaa kullu ladii kii dhammaantii zaada uu ziyaadiyey asiqatu ruux lagu kalsoonyahe uu ziyaadiyey yuqbalu saadee halkaa horeba bal loo aqbalay rafcigii iyo bal masalan wixii ziyaado ahaa ay u saxiix yeeleen walow aan soo marnay cinda almuxadisiin meesha masalada waxaa jirta ayaa la aqbalayaa mutlaqan waa cala aliطlaaq ama dee waxa weeyaan ruux keli uun ziyaadadan iyo nuqsaantan xaggiisa ha ka timaado ama waxa weeye oo dee raawigii markii hore ziyaadada ku wariyo nuqsaan ha ku wariyo in ama waxa weeyaan dee jamaaco ay wariyo jamaaco wadaagsaday mid ka midii waxan ha siyaadiyo xukun markii hore jiray dee siay kaba cabiraan hakuda adigu bal masalan ha bedelaysa ama yaanay bedelin xukum sharciga ha faa'iideynaysa yaanay faa'iideyn adigu waa si guudba waa loo aqbalayaa walow qeyd uu raacin doono ladaa man xaqaqahu waa ciddii masaladan taxqiijisay ama mawduucan sugtay ee dabdisay iyaga agtooda ziyaadadaas siqada waa la aqbalayaa wan yakun laakiin haddii la helo ashuduudu shaadnimo oo shuduud la helo oo kan ziyaadadan lagu tirinayo inay shaado tahay fardudu celi markaa wixii ziyaadadaba ahaa ama shuduudkaasba dee waa ziyaadada celi kamaa culima si loo ogaaday oo dalxukmu daakan alxukmu xukumkuah waa radin la celinayoon la aqbalahayn fii kulli shuduudi shuduudka dhammaantiiba dee si xukumkan looguba ogaa oo cinda ahlilxadiid kol hadduu wuxuu shaad noqdo oo ziyaadadan uu ninkan dadkii ka mudnaa uu ku khilaafay ziyaado munaafiye ah oo wixii ay wariyeen ka hor imanaysa ay tahay ama waxa weeyaan si dee shuduud inta loogu xukmiyo aan loo aqbali jirin xadiidka saxiixa ana ama xasankana looba shardiyayey cadama shuduud loo shardiyayey oo waa taasaa xukunkaa lagu ogaa shuduude halkanna dee celiyun inkastaba ziyaado siqo arrinkaasi haba ahaado labadan bayden kolley waxaan nidhi waa ziyaadii siqaadku ka hadlaya weliba waxaana nidhi masalada hore ikhtilaafka wasliga iyo irsaalka iyo rafciga iyo waqfiguba waa ziyaado siqaad ziyaado unbay ahaydba ee sababta ay markaa imika u yar kala gooya isagu meel baabuu inoogu wada sheegay kuwa kale xataa canaawiin kale ayaa uga dhaxaysa samuqinde ibnu salaax iyo markaa iyo ciraaqi oo kale iyo waxa weeyaanun waa tabaca baan nidhi oo waayo bal haddii imika xadiis dadkii kale ay mawquufnimo ku wariyeen in iyaga ruwaadii ka mid aha uu marfuuc ka dhigo dee rafcigani waa ziyaado uu isagu la yimi weeye oonay dadkii kale laba iman